marka ugu horeysa waxaan idin leeyahay guud ahaan usamadu ahaan arrimaha arrimaha musalla ee halka ka yimid wasiirada ka yimid meesha dheer ilaa iyo gobolka garoowe ummadda soomaaliyeed oo dhan inta maanta ay arkaysa intay maqlaysa iyo intay taqaanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaad waxaan leeyahay gabadhaankay siseenna barakeysanay rabadaan waxaan aad ku faraxsanahay maanta inaan soomaaliya dhex taagay shalay baan soomaaliya iyo maxamed ayaan mid maanta inaan joogo gobolka midib jahaangaas hayo inaan joogo labiyo labaatan sano kadib inaan imaado dalkaygii hooyo aad baan ugu faraxsanahay waxay waxay ii tahay waxay ii tahay maanta ninety one kii markii dalkaan ka baxay maanta isa iima tirsana labiyo labaatankaa sano inta dhibaatada waa laga saaraa noloshada markaaidaadaan marka ilaahay baan ku mahadinaya maanta dalkayga inaan nabad ku taagnahay waxsalaynaya dee khudadeenna iyo hadalkeena iyo howlaheen waa inoo dambeeyaan maanta waxaan idinku soomiye waabaad u mahadsanto hadalkaaga qiimaha leh aad maanta iisoo jeestay waxaan ahay wadani waxaan ahay qof wadankeeda jecel waxaan ahay qofaan shaqa qabiil shaqa ku lahayn waxaan ahay qofaan ummadda soomaaliyeed kala jeclayn surmada u tahay sidii aad shalay ku ogeydeen baan maahay salina aan noqon doonaaagnahay waxaan kale ku faraxsanay shiro badan baa iyo hesisyo badan baa jiray ukaseena soomaaliyeed dowbay gacashirayna way jireen imay jireen inaan imaado maanta ilaahay wuu ii ahaysiiyey inaan imaado waxaa qalbigayga jikan ku riyoonayaa wadankeena inay dalkiisa noqonayso shirasiisay soo noqonayso soomaalida soo noqonayso midnimad inay soo noqonayso shacabka puntland oo ah shacab soomaali ah shacab wataniyiina shacab aad u wanaagsan ah waxaan ku leeyahay guulasa iyo dhacabka iyo hawdanka iyo darabtay soomaalimadaba si aad u wataan u wada oo u badiya ummadda soomaaliya aan isu leeno qofka madababkaa ummad iswada garaad maaha aynu hadno wasbadino yayna u cadoonin hadla caqli celiyo waxa loo sheego ummaddana ha la hago hay haysato midnimada ha lagu dhinto shanta soomaaliya ha laysu keeno leeyahay ummadu waynoo kabad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu